بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo saddexaad min suurati asaafaat qaala allahu tacaala wa inna min shiicatihi la ibraahiim id jaa'a rabbahu biqalbin saliim waxaa inoo bilowday qisaskii suuraddan ku jiray qisadii nebiyullaahi nuux ayaynu soo qaadannay salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiin caalamiinta dhexdeeda sheegsheeg wanaagsan in loo yeelay nebiyullaahi nuux calayhi salaam in la baabi'iyey kuwii beeniyey isagaya intii rumaysayna la badbaadiyey waa laynoo soo sheegay waxaa laynoo sheegayaa hadda nebiyullaahi ibraahim qiso la xidhiidha calayhi salaam wa inna min shiicatihi nebiyullaahi nuux atbaacdiisa iyo ansaartiisabuu ka mid ahaaday la ibraahiim wa inna la ibraahiim wa inna min shiicatihi la ibraahiim ibraahiim waa nebiyullaahi nuux kuwii ansaartiisa ahaa atbaacdiisa ahaa acwaantiisa ahaa waxay ka dhigan tahay nebi ibraahim wuxuu ku socday nebi nuux minhaajkiisii iyo waddadiisii iyo sunnadiisii ee ma aha inay isku wakhti ahaayeen nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi ibraahim aad bay u kala fogaayeen ilaa la tilmaamay laba kun iyo lix boqol iyo dheeraad sano inay dhexdooda ahayd inkastaba ha u dhaxayso ambiyaaba u dhexaysay nebi huud iyo nebi saalix iyo ayaaba dhexdooda ahaa id jaa'a rabbahu wadkur ka sheekee id waqti xiina waqtigii jaa'a rabbahu rabbigiisa uu ula yimid nebi ibraahim biqalbin qalbi qalbigaasoo saliimin fayow saliimin naqiyin qalbin nadiif ah daahir ah mukhlis ah qalbigaas marka ula yimid waa nebiyullaahi ibraahim id waqti ka bedel taa hore qaala uu yidhi ka sheekee liabiihi aabbihiis nebi ibraahim ku yidhi iyo wa qowmihi qowmkiisii maadaa tacbuduuna maxaad caabudaysaan maadaa maxaybaa tacbuduuna wuxuu ku yidhi isagoo canaananaya maadaa ma ladii tacbuduunahu tacbuduuna tacbuduunahu muxuu yahay kaad caabudaysaan ee asnaam iyo awthaan ah wuu inkirsan yahay aifkan aalihatan duuna allaahi turiiduun aturiiduuna ma waxaad doonaysaan aalihatan ilaahiyo waa mafcuulkiia soo hormaray ilaahyadaasoo duunallaahi ilaahay sukadiisa ah ifkan liajli ifkin ifki dartiis a ifkan icraabo kalena waa jiraan a ifkan liajli ifki ifki dartiis mayaad waxaad doonaysaan aalihatan duuna allaahi turiiduun ayaa turiiduuna doonaysaan ma waxaad doonaysaan aalihatan ilaahyo oo duunallaahi ilaahay sokadiisa ah ifkan liajli ifka iftira darteed iftiro darteed iyo hanfari darteed bimacnaa min ajlil ifki weeyaan ifki dartiis been darteed ayaad waxaa samaysanaysaan kuwaas mafcuulkaa la soo hormariyey weliba mafcuulkiina waxaa laga soo hormariyey mafcuulun min ajlihi mafcuulun liajlihi oo ah ifkan ah mafcuulkii laftiisa culimo ku sheegaysana waa jidh ah oo ciraab labaad markaas bay noqonaysaa ifkiga waxaa la yidhaahdaa aswa'u lkadib beenaha midda ugu xun ayaa la yidhaahdaa famaa dannuku malihiinu muxuu ahaaday birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigoodaa ka malaysanaysa maxaad u malaynaysaan rabbulcaalamiin famaa danukum waa canaantiibaa socoto oo istifaamku waa tawbiikh iyo taxdiir famaa ayu shayin bow danukum bimacnaa tadununaa ka malaysanaysaan birabbi alcaalamiin ma waxaad ka malaysanaysaan inuu ilaahay idinka tegayo isagoo aan idin ciqaabin idinkoo kayrkiis caabudadoo ilaahya ku sheegay taa waa macno weeyaan famaa dannukum birabbi alcaalamiin maxaad u malaynaysaan in ilaahay idinku samaynayo markaa hadhow la kulantaan idinkoo caabuday ilaahay kayrkiis famaa dannukum birabbi alcaalamiin intaa markuu yidhi nebi ibraahim fa nadara wuu fiiriyey nadratan fiira ayuu fiiriyey fi nujuumi ila nujuumi fi bimacnaa ilaa fi nujuumi ila nujuumi xidigaha intii ka ah nadarada macnaha ku gudubta ilaadaas walaakin indur ila aljabal baa layidhi ila aljabal markaas xuruuftaanna way kala naa'ib noqdaan xuruufuljaarka fa nadara nadratan fi nujuumi ila nujuumi ayuu fiiri waxaa kaloo macno labaada fa nadaradu bimacnaa tafakara wuu fakeray nadratan fi nujuumi markaa fiidu waa sideedaa u daynaysa xidigaho aada u fiiriyey oo fiiradiiba ku dheeraaday oo ku daahay fa qaala wuxuu yidhi innii anugu saqiimun mid xanuunsanayaana waan jiranahay waa jiran doonaa waa jiranahay buu yidhi saas buu ku yidhi wuxuu rabaa arrin xeelada inuu isticmaalo inuu tusow rabaa asnaamta ay caabudayaan inaysan waxna dhibin waxna dheefin karin wuxuu rabaa asnaamtaya isagu inay isku soo cidlo noqdaanoo keligii inta ku soo haro uu burburiyo taasna wuu rabaa xeeladdu ku hari lahaa sidii nebiyullaahi yuusuf walaalkii markuu la harayey xeeladdii uu kula haray oo kale sidaasoo kale weeyaan marka iyagu meel ciiday u socdaan qoladan qoomkiisaa meel ciida bay u socdaan in halkaa loo wada baxaa la rabaa maalin waxaa weeyaan farax u ah caadadadu say ahaan jidhay xidigahaasay aada u fiirin jireene oo dhihi jireen marka waxaasaa imaanaya iyo hebel baa xanuunsanaya hebel baa xanuunsanaya iyo waxa xidigahu fiiriy ha fiiriya isagu waa tafakuraya laakiin iyaga wuxuu moodsiiyey inuu jiran doono oo birida ciidda loo baxayo mid xanuunsanaya inuu yahay oo qandhanaya markaasuu wuxuu yidhi innii saqiimun oo looga jeedo se amrad waan xanuunsan doonaa haddaan idin raaco taasna beenba maahoo waa macaariid waxa la yidhaahdo ama sarbeeb waxa la yidhaahdo wey waa hadal laba macno leh macnaha dhow bay dadku u fahmayaan qofka ku hadlayna macnaha dheer buu u jeedaa waan xanuunsanayaadoo cibaadada asnaamta aad caabudaysaan baan ka xanuunsanaha qalbigaa i xanuunsanaya marka waa tacriidkaas weeyaan markaasay iskaga tageen iyagiina meeshii bay aadeen innii saqiimun buu yidhi intaa markay dhacday waxaa kaloo la leeyahay xidigaha wuu fiiriyey fiiradiibuu ku dheeraaday tafakur badan buu la yimid wixii uu ku cududaaran lahaa buu fakerayaa inuusan qoladaan raacin wixii uu sheegi lahaa siuusan qoladaan u raacinin sidaa darteed wey inna fi lmacaariidi lamanduuxatan can ilkadib waa xadiid tawriyada iyo sarbeebta hadalka labada lafdiga labada macno leh macno dhow iyo macnaha dheer waxaa laga dhexelaa wax been looga kaaftoomo adiguna macnaha shishaa u jeedaa iyaguna macnaha dhowbay haddiiba u qaadanaya markaas sidaas buu ku yidhi inii saqiimun buu ku yidhi fa nadara nadratan fi nujuum faqaala inii saqiim fatawallow waa ka jeensadeen canhu xaggiisa mudbiriina xaalay yihiin kuwa jeensadao daba duway meeshii ay waxay aadeen ciidda ay ugu socdeen markaa waxaa jidha cunno tiro badan bay asnaamtii hor dhigeen markay tegayeen waxay leeyihiin asnaamta cunnadan ha sii barakeeyeen cunnadii oo barakaysan ah hadhow soo noqoteenoo ciidda ka timaadeen idinkoo soo daalay oo soo ciiday oo soo maaragtay noogay oo cunno u baahan cunnadiina asnaamtan iyo waxaan ag taallayo iyagu say aaminsanaayeen asnaamta u barakaysay aa markaa cuntaan waana ka tageen faraaqa waa-ish nebi ibraahim ilaa aalihatim ilaahyadoodii asnaamtoodiiba u jihays waa u iishay isagoo isqarinaya intay iyagii tageen ka bacdi fa qaala wuxuu ku yidhi alaa taakuluuna asnaamtii keligood meel jooga balaayo meel wada taaganoo sanamyo ah iyo waxyaalo saa loo taagtaago qowsaare ah iyo bombalayaal iyo bilaadi oo kale ah wuxuu ku yidhi alaa taakuluuna cuni maysaan mayaa war maxay cuni maysaan maya cunnada idin ag taal alaa taakuluuna markay jawaabi waayeen bu wuxuu isna yidhi maa lakum xaal ahaantiina laa tandiquuna idnaan la hadlayn soo idin lama hadlin soo wax idinma weydiin maxaa la aamusantihiin oo su-aasheeda uga jawaabi laadihin waa lagu jeesyeesaya inaysan waxba ogeyn waxuu tusayaa kuwa caabudaya inayba ka sarreeyaan waxa la caabudayo kuwa la caabudayaayo dad weeye waaba hadlayaanoo caqli bay leeyihiinoo wadhaqdhaqaaqayaan laakiin waxaan meelaha la dhigdhigay waaba asnaam kuwa caabudayaaba martabo sarreeya waxay caabudayaan baa liita sidaa markuu ku yidhi faraaqa wuu qaabilay waa iishaydan hadda waxa weeyaan wuu qaabilay asnaamtii calayhim dushoodii buu qaabilay darban daariban haddaad macnaha ku ta'wiiliso darban daraba ama waxaa dhahdaa daraba wuu garaacay darban garaacid bilyamiini gacanta midigta ah midigta iyo bidixda midigta xoog badan maogta midigta wixii lagula dagaalo oo lala dhaco faaska inta lagu qabso lala dhaco digaandigahay ka dhigaysaa waa baabi'inaysa ama faraaqa waaisha calayhim dushooda darban daariban xawlayaha mid garaacaya bilyamiini yemiinti xoog baa hadda looga jeedaa midigti faasna waa haysay baa leey midigta wax lagu garaacana waa ka xoog badan tahay gacanta kale markuu baabbaha ka dhigay fa aqbaluu waa soo qaabileen kuwii ciidda ka yimid weeye ilaahi nebi ibraahim xaggiisa yazifuuna xaalay yihiin kuwa degdegaya yazifuuna musriciina xaalay yihiin kuwa ordayo degdegaya yazifuuna waxaa la yidhahdaa waxaa moodaa barkood barka kale inuu saa u harbinayo sida maaragtay dad kadin ciriiriya iskugu yimid oo kale aad dad isku riixaya oo dheeraynaya markaase waxay dheheen baa layidhi waryaah haddana waa caabudana adna waa jajabinaysaa markaasuu wuxuu ku yidhi hadalkaasay tani jawaabtan u taalla atacbuduuna ma waxaa caabudaysaan ma tanxituuna waxaa qorteen ya asnaama idinku gacnihiinna ku qodheen sida maaragtay dhirta geedaha looga qoro iyo weelasha iyo koorta iyo mayaa caabudaysaan walxal allaahu ilaahay khalaqakum idinka idin abuuray wamaana abuuray tacmaluuna aada camal falaysaan wamaa tacmaluun walxaal allaahu ilaahay khalaqakum iyo midka idin abuuray idinka iyo wamaa tacmaluuna maada haddii masariyaa ka dhigtid walxaal allaahu ilaahay khalaqakum idinka idin abuuray iyo wamaa tacmaluuna wa khalaqa camalakum camalkiinana ilaahay abuuray ama wamaa u abuuray aladii tacmaluuna tacmaluuna ashyaadoo dhan baa ilaahay abuuray qof kasta iyo cid kasta iyo camalkay qabanayso seebaad u caabudaysaan makhluuq khaaliqiina uga tegaysaan war mayaedan caqli lahayn marka maadu masderiyana waa u suubataa waxa weeyaan mawsuulana waa u suubataa oo bimacno aladii ah wama aladii tacbuduuna tacbud macnaha waxaa weeyaan tacmaluuna tacmaluunahu weliba midkaa dambe waaba lasii xoojinayaa siyaaqa hadalka aad buu munaasib ugu sii yahay maada mawsuulada weeyaan oo ilaahay baa idinka idin abuuray iyo wamaa waxa tacmaluuna a shaqayseen oo a qabateen maxay qabteen asnaamta idinkaa qabtay shaqa a qabateen wey asnaamtasoo iyagu ma qorin tacmaluunahu waxa a camal fasheen oo qabateen oo aada qorqodheen iyo idinkaba ilaahay baa idin abuuray khaaliq baa jira saasuu ku yidhi qaaluu waxay dhaheen ta xanaaqeen ubnuu dhisa lahu ninkan ibraahiima bunyaanan dhismo dheer makaan meel dhe meel dhis markaa dhistaan guri baa la dhisayaa xaabaa laga buuxinayaa dabbaa lagu shidayaa la hurinayaa markuu aada u qaxmo fa alquuhu ku tuura fi ljaxiimi jaxiimadaa ku tuura dabkaa huraya ha lagu rido nebi ibraahim markuu kaga adkaaday xaggii daliilka iyo xujada bay waxay u leexdeen xagga xoogga iyo awoodda iyo waa ku qabanaynaa way tashadeen maxaan samaynaa hoosay ka xariiqeen qararuu waxay isla qaateen in dab lagu tuuro asnaamtoodana ay maanta u hiiliyaan oo ay u gargaaraan waa waxay ilaahyada ku sheegayaan baa hiil u baahan oo iyagii baaba loo kaalmaynaya fa araaduu ilaahay wuxuu yidhi waxay la dooneen bihi nebi ibraahim kayda hagarsi iyo dhagar fajacalnaahum iyagii baanu waxaan ka dhignay alasfaliina kuwa hooseeye ee adalliinta liite ee maqhuuriintaahee la qahray ayaan ka dhignay iyagii baa muraadgaf baa ku dhacay wey magrigoodii ma shaqayn dhagartoodiina ma shaqayn fajacalnaahum alasfaliin saas baa loo gala hadde dabkii dabkiibaaba ilaahay wuxuu yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim dabkiibaaba lala hadlay markaasaaba looga dhigay si kale wa qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim innii anigu daahibun mid tegayaanahay ilaa rabbii rabbigay intii ka ah dhulkau joogaa xaggeebu rabbigu tegayaa innii daahibun mid tegayaanahay ilaa rabbi sayahdiin ilaahay waanay hanuunin doonaa ilaahay markuu dabkii ka badbaadiyey oo magrigoodii ka badbaadiyey wuu ka haajiray qoomkiis waana ka dheeraaday meeshaan iyo magaaladan waa ka haajirayaa yidhi meesha ilaahay amray baan aadaya ilaa rabbi adilada dee waxa weeyaan waa sidaa ay tahay baad lagu socodsiinaya awal man haajara min alkhalqi khalqiga ilaahay cid haajidha nebi ibraahim baa ugu horeeyaa la yidhi maca saarata xaaskiisii saaraa la socotay ardushaam ayayna qabteen oo ay aadeen halkaasi u dhaqaaqeen innii daahibun ilaa rabbi marka adilada midba dhankay sheegtay waxa weeye sidaa ay ku timid baa lagu socodsiinaya ilaahayna waa ka nasahan yahay khalqigiisa oo dhan shabihid shabaha kuma leh hal dhinac keliya adilada ku soo aroodhay qofku hadduu keliya qaato yidhaahdo dhankaas baan waxu rarayaa adilo kalea ka hor imaanaysa saxaabada lama hayaa la yidhi iyagoo hal masalo oo saas oo kale ah caqiidadan la xidhiidha isku haya ama nebiga weydiiyey laa fii xadiidin saxiixin walaa fii xadiidin daciif midnaba tan saanaa la yidhi tanna waxaa la yidhi sana saanaa la yidhi arraxmaanu cala alcarshi sawaa tanna sanaa la yidhi maxay kala yihiin dood iyo muran ka keenay wixii ilaahay xaggiisa ka yimid waxa weeye aamanaa billaah wbima jaa can illaah calaa muraad illaah saasaa lagu soconaya sidaa markay noqotay wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow hablii ilaahayow ii hibee min asaalixiin waa maxay waladan saalixan walad wanaagsan oo min asaalixiina ah ilaahayow ii hibee ilaahu ilmo wanaagsan isii buu yidhi nebi ibraahim baa ilaahay tuugay ilaahayow awlaad baa riinaysi qoladan haddaan ka tegey iyo tol iyo qabiil yaa ciwad iiga dhig duriyad owlaad weli markaa ma lahayn ilaahay wuxuu yidhi rabbi hab rabbi hablii min asaalixiin ilaahay buu marka ilmo o dhan lama rabee ilmaha wanaagsan ee saalixa ah ee xaqa ilaahay iyo xuquuqda binu aadamkaba ka soo baxaya kaas baa loo baahan yahay dabeedna ilaahay waa u jawaabo ilaahay wuxuu yidhi fabasharnaahu waxaan ugu bishaaraynay bighulaamin baan ugu bishaaraynay wiil xaliimin oo xaliim ah dulqaad badan wiilkaasaan ugu bishaarayn ducadiisa waa aqbalan weladkii waa laga yeelay weliba bishaaro kalea la socoto waa mid xaliima inuu waxaa bishaaro saddexaadna waa la socota inuu weynaanayo oo xaliim noqonayo oo wiilkii la siinayo saddex bishaaraa meesha ku jidhaaliya xaliimka dee ninka weyn baa lagu tilmaami karaa ilmo yara dulqaad buu leeyahay lama dhaho ma ogta marka inuu heer xaliimnimo gaarayo da gaarayo baa meesha laga baa ku jidhaa lagu leeyahay dulqaadkiisa waxaaba ka mid a aabbihiis markuu usoo bandhigay in la gowracayo isna u aqbalay fabansharnaahu bighulaamin xaliimin baan ugu bishaaray markii loogu bishaareeyey oo bishaaradaas nebiga la siiyey falammaa balaga mar balaga markuu gaaray macahu maciis assacya markuu gaaray falammaa balaga markuu gaaray assacya markuu gaaray socod macahu isaga maciisa ibraahim maciis wiilkii dhashay markuu gaaray sacyi oo macahudaad iyadaa ku tacalujinaysaa sacyi falamaa balaqa markuu gaaray macahu assacya markuu maciisa gaaray wiilkii weynaaday saddex iyo toban sano buu maryaale baa qaala nebi ibraahim wuxuu yidhi yaa bunay marka halkaa intaadan gaarinba mufasiriinta jumhuurtoodu waxay qabaan wiilkaas loogu bishaareeyey inuu ahaa nebiyullaahi ismaaciil leanna qisadan markay gebagabada maraysa haddeer waxaa layna dhihi doonaa oo gowricii iyo wax kasta laynoo sheego wabasharnaahu biisxaaqa nebiya min asaalixiina baa inoo soo socoto markaas bishaaradaa dambaa isxaaq ah kanna waa nebi ismaaciil dabiixa midka oo gowricu u soo baxay waa nebi ismaaciil annubuwa walambiyaa kitaabka sheikhan mufasirka u qoray sheekh maxamed cali assaabuni ayuu si fiicanna qisada uga hadla baxi aada u wanaagsan marka saddex iyo toban sanaaba u dhexaysaa luu leeyahay labada wiil dhalashadooda muddo dheer baa udhexaysa markuu halkaa gaaray qaale wuxuu yidhi nebi ibraahim yaa bunay marka wiil kasta oo sidaana bishaaradan la socoto bighulaamin xaliimin haddii mar la yidhaahdo waa nebi ismaaciil baa lagu leeyahy markii halkaa la gaaray qaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiw innii anugu araa waxaan arkaa fil manaami manaam waxaan ku arkaa annii anigoo adbaxuka ku gowracaya waxaa la itusaayoo aan arkaa ara anoo ku gowracay ru'yada ambiyaduna waa xaq waxyigaa uyu imaanaya iyagoo hurdaya iyagoo soo jeedaba indhahoodu ma seexda waxaan leeyahay indhahoodaa seexda ambiyada laakiin quluubtoodu ma seexato innii araa fi lmanaami annii adbaxuk ee fandur bal fiiri maadaa taraa maxaa maxaa ra'yiyeynaysaa maadaa taraa maxaa adigu aragtaa maaha maadaa taraa ra'yigaadu muxuu yahay maxaa ra'yiyeynaysaa adigu maa ra'yuka fiih arrinkan maxaa ka qabtaa maxaa ka ra'yiyeynaysaa marka nebi ibraahim sow ilaahay u doortay oo khaliil ilaahay u yahay oo ugu hoggaansamayo arrintan xataa manaan baa lagu tusay inta malag lasoo diray oo waxyi loo soo dhiibay oo amarki toos maaha manaam wixii lagu tusay buu rabaa inuu fuliyo ee manaamka ama wax kale yahay iyo amay si kale tahay iyo maaha meesha ma taallo manaamkii lagu tusay inuu wiilkiisa gowracabuu rabaa inuu fuliyo wiilkiisa u jeclaada u lahaa ilaahay wiil igu arzaaq yaa wela saalixa isi oo haddeer ilaahay uu ka baryeyey oo la siiyey oo weliba waxaa meesha lagu tusayaa falamaa balaqa macahu sacya de qur-aanku waa bade ilmaha marka loo jecel yaha markuu inta soo kobcoo dee wax ku qaban karo oo la socon karo waalidka oo wax loo dirsan karo heerkaasuu soo gaari halkaasoo waa maraya waxa u soo baxayna lagu tusayna waa gowrac waana wiil arrinkaasi marku dhacay nebiga dee muxuu ula tashanayaa la dhihi maayo wiilkiisa haddii amar xaggaa laga siiye ma horey ka qabto wuxuu ula tashanayaa inay arrintu u fududaato iyo inuu ogaado oo itixaamo wiilka sabirkiisa iyo go-aankiisa iyo ku adkaysigiisa daacada ilaahay iyo aabbihii yeelidiisa wiilba aabbihii wuxuu ka yeelayaa in la gowraco baarinimo darteed waalidka balfiiri in naftiisii la qaadoo la gowraco baynamaa wixii wanaagsanaa iyo khayrkii iyo laga yaabo intaasoo wiilalaya kumanaan iyo kumanaana inay waalidkood ku caasinayaan se waxba ka maqlayn arrinkaa bal aada ugu fiirso waa arrin cajiiba sidaa markii dhacday qaale wuxuu yidhi wiilkii yaa abati marka middaa hore yaa bunaya wiilkaygiyo wiilyaroweygiyo innii araa fi lmanaami annii adbaxku fandur maadaa tara qaale wuxuu yidhi isagina yaa abati aabbahayo ifcal samee maa tu'maru waxa lagu amrayo waxa lagu amrayo samee satajidunii aniga waxaad iga heli doontaa in shaaa allahu ilaahay haddou doon min aلsaabiriin kuwa sabra ayaad iga helaysa dadka dulqaadka iyo la siiyey sabirka iyo fartoonka amarka ya jawaabtooda wataas baa layidhi iyo ku raalli ahaanshaha qadaha ilaahay haye hawsha waa in la qabta marka gowricii baa loo dhaqaaqaya falamaa aslamaa markay hoggaansameen labadoodii aslamaa waa garanaysaa tasniyada nebi ibraahim iyo wiilkiis oo ay amarkii ilaahay u hoggaansameen wiil iyo aabbaba oo wathallahu uu legday ibraahim hu wiilkii liljabiini dhafoorka xoolahay marka la gowracayso halkaa geeska iyo dhafoorka halkaas dhulka looma dhigo dhafoorka marka legdiddana de waa dhinacu dhigidda macnaha jiifiyey oo u dhigo dhulka dhinaca u dhigay legdid legdin baa laydhaha waa la legdi sidaa markay dhacday lamaada jawaabteedi baa laleeyahay xaggay jidhaa war lamaada jawaabteedii wanaa daynaahu miyaa awooda laga daynayaayoo jawaab looga dhigaya se maahee jawaabbaa loo soo qadaraya jawaabha loo soo qadaro markaas ay wejiga uu dhulka u dhigay baa dahara sabruhumaa labadoodii sabirkoodii baa daahiray labadoodiiba ama markaas baa uu u dhigay baan ajzalnaa lahumaa waxaan u weynaynay ajrahumaa waa kaas lamaada jawaabkeeda ajarkii baan u weynaynay labadoodiiba ama waxaa dhihi kadhaa marka falamaa aslamaa oo watallahu liljabiini baan fadaynaahu furannay waa furannay bikabshin wanbaaba lagu furtay fatxulqadir kuwaa soo qadaray middaas shawkaaniga weeyaan markay sidaa dhacday ayaa ajar weyn la siiyey isagii waa la furtay intaba waata wanaadaynaahu waanu u dhawaaqay ayaa ibraahim ibraahimow baa dhe qad sadaqta ru'yaa ru'yadii waa ku run sheegtay bimacnaa waa fulisay wey qad sadaqta ru'yaa waad fulisay wixii lagu amray waa waafaqday sadaqta waa ka runsheegtada hadda runsheegaas waxa weeye waa rumaysadaas waa bimacnaa nafadta maa umirta bih wixii lagu amray waa fulis ru'yadii lagu tusay ujeedkii laga lahaa wuu xasilay wey mar haddaa wiilkii jiifisay bilaawihii soo qaadatay dhinaca a u jiifisay waa dhacda hawsha culimmada qaar baa waxay leeyihiin meeshaas hungurigaaba ulsaa uga marmariyey bilaawihiio waa goyn waaye nebi ibraahim waa khaliilullah mar haddou waxaa la yidhi ilmo ilaahay weydiiso ilmihii la siiyey dee xubbigii badnaadoo qalbigiisa ilaahay ugu jiray ilmihii ilmihiina qayb uu qaato ilmihii waa la jeclaada markuu go-aansaday inuu ilmihii gowraco oo dhinaca u dhigay oo la tilmaamayaba inuu wiilkaa la gowracayo isna nebigu noqon doona yidhi si fiican ha la ii xirxiro oo ha la igu adkeeyo oo wakaa oo hooyaday ha la igu salaamo qisooyin baa la sheegaya ayaa markaas naadadaasaa timid qad sadaqta ru'ya dee waa la furtay wey innaa anagu kadaalika sidaas ayaanu najzi ku jazaynaa almuxsiniin kuwa muxsiniintaa sidaasaanu kurbadooda u faydnaado aanu faraj ugu furnaa macnaha weeyaan wiilkii lama gowricin marka waa la furtay xag rabbi baa laga furtay qur-aankaa inoo sheegay ilaahay wuxuu yidhi inna haadaa kaas ma ujeedaa lahuwa isaga albalaau balaa almubiinu cad waa imtixaan iyo jirabid cad taa weeye qofka mukhliskaa iyo munaafaqa lagu kala soocaa waatan furashadii qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wafadaynaahu waanu furan bidibxin bimadbuuxin iska dhex bidibxin bimadbuuxin mid madbuuxa la gowracayo ayaanu ku furannay kaasoo cadiimin weyn macnaha wanu weyn oo jannada la yidhi waa laga keenay baa meeshii lasoo dhiga oo lagu furto kaas baa lagu furto wiilkiina sidaasuu ku badbaaday nebigu markuu leeyahay ana ibnu dabiixayni labadii gowric u soo baxay wiilkoodii baan ahay dee nebi ismaaciil baa nebigu ku abtirsanaya calayhi salaam dee qisada kalena cabdilmudalib waa isaga wiilashiisa u quracaynayo nadar ku gala haddii zamzamka carabta ilaahay toban wiil siiyo oga leexdaan inuu maaragtay wiilashaa mid gowracayo yana qiso kale waa iyadahay dee nebiga aabbihiis calayhi salatu wasalaam waa iyadii ay ku dhacaysay wa taragnaa waan tagnay baa ilahay yidhi calayhi nebi ibraahim dushiisa bimacnaa taragnaa waxaan uga tagnaa u baaqi yeelnaa nebi ibraahim dushiisa fil aakhiriina kuwa dambe dhexdooda waxaan uu reebnay hee tafsiir baa qaba salaamun calaa ibraahiima baan u baaqi yeelnay halkaa dhig salaamun calaa ibraahim baa loo baaqi yeelay afafka iyo luqadaha iyo ummadaha dambe dhexdooda in qolo kasta tiraahdo nebi ibraahim salaamun calaa ibraahim ama waxaa dhahdaa wa taragnaa waan tagnaa calayhi waa baaqi yeelnay nebi ibraahim dushiisa fil aakhiriina kuwa dambe dhexdooda fanaa'an xasanan faallo wanaagsan iyo sheeg sheeg wanaagsan baanu u reebnay ilaa yowmiddiin qolo kasta oo maanta nool aadamaha waxay leeyihiin nebi ibraahim waddadiisi baan haynaa xaq buu ku taagnaa haa nebi ilaahay buu ahaa waa rumaysanna ciddii dan ma jiro kadaalika tan innaa kadaalika dhihi mayse kadaalika leedahay kadaalika sidaas oo kale aanu najzi ku jazaynaa baa ilaah yidhi almuxsiniina kuwa muxsiniinta sidaasaanu ku abaalmarinaa innahu nebi ibraahimna min cibaadinaa buu ka ahaaday ka mid ahaaday addoommadanada almu'miniina ee mu'miniinta ah ayuu ka mid ahaaday ee iimaanka ku rusuukhay ee cajabta badan waa nebiyullaahi ibraahim weli qisadiisii waa inoo socotaa darsigeennuna intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab